bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wacla aalihi wasaxbihi ajmaciin waa darsigeenii laba boqol iyo lixaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum dhinaca kale waa darsigii labaad ee nadratun cala alghazawaat duulimaadyadii rasuulka sala allahu caleyhi wasalam uu hogaamiyey iyo ciidamadii uu diray iyo ololayaashii oo faallo yaroo gaaban uu ka saaray mu-alifku ama sheekha kitaabkan qoray sabxada saddex boqol sideed iyo toddobaatan waqad tajallad waxaa bannaanka usoo baxday jalaaga waxaa la yidhaahdaa wixii caddaada oo iska caddaada oo bannaanka usoo baxa waqad tajallad waxaa bannaanka usoo baxday oo cid waliba ay aragtaa weeye cid waliba ay aragtaa cabqariyatuhu rasuulka cabqariyadiisa sala allahu calayhi wasalam fii haatayni alghaswatayni labadan duulimaad ee waxoogaa dhibaatada lasoo dhibaatadu ay la soo gudboonaatay oo ghaswatu xunayn iyo ghaswat uxuda labadaas siduu ku xalliyey cinda hasiimati lmuslimiina markii muslimiintu ay jabeen jab weyna inuusan ahayn waad ka garanaysaa waxoogaa dhibaata ay dhacday faqad habata isagu rasuulku wuu sugnaaday marka ay dadkii carareen isagu ma dhaqaaqin mujaabihan isaga oo ka hortegaya lilcaduwi cadowga isaga oo ka hortegaya ayuu sugnaaday wastataaca wuxuu awooday rasuulku sala allahu calayhi wasalam bixikmatihi xikmadiisa xikmaddana waan sheegnay oo waa shay walba oo meeshuu ku habboon yahay uun la dhigo xikmadiisii alfadati ee wax u dhigma aysan jirin wax u dhigma oo la barbar dhigi karo aysan jirin wuxuu ku awooday an yukhayibahum cadowgii inuu qadiyo oo ay qadaan ay ku hoogaan fii ahdaafihim ujeedooyinkii ay ka lahaayeen ujeeddadii ay lahaayeen oo inay muslimiinta jebiyaan ah in arrintaas ay ku hongoobaan oo ay ku qadaan oo bayuuri ka raacdo sax dad way dileen iyagana dad waa laga dilay laakiin wax kale oo meeshii ka raacay ma jiro dhulna maynan qabsanin xoolana maynan qaadin maxaabiisna ma qabsanin waxyaabaha lagu qiyaaso guushana waa waa intaas maaha dad la dilay oo keliyeed marar badanna waan isku baraarujinay taas wastataaca wuxuu awooday rasuulku bixikmatihi xikmadiisii alfadati ee dhifka ahaydoo wax u dhigma aysan jirin an yukhayibahum nimankii gaalada ahaa inuu ay ku inuu ku qadiyo ay qadaan uu qadiyo an yukhayibahum inuu ku qadiyo oo ay ku hongoobaan fii ahdaafihim ujeedooyinka ay lahaayeen kamaa facala fii uxud siduu uxud yeelay ow amaseba yuqayira uu bedelo majra alxarbi dagaalku meeshuu u socdaba uu bedelo xataa yubadila ilaa uga bedelo rasuulku alhaziimata jabkii intisaaran guul uu uga bedelo kamaa fii xunayn sidii dhacday maca anna midla haada tatawur isaga oo isbedeladan kan oo kale ah isbedelkii uxud dhacay markii muslimiinta la dhabar jebiyey iyo kii xunayn dhacay oo inta loo gabaday la didiyey taasoo kale markay dhacdo maca anna midla haada tatawur isbedelkaas alkhatiiri ee halisti ihi wa midla haadihi alhaziimati jabkan asaaxiqati ee foosha xuni markay dhacaan ta-khudaani labadaasi waxay la tagaan waxay qaataan wax la qaatay oo lala tegay ta-khudaani waxay qaataan oo la tagaan bimashaaciri alquwaadi abbaanduulayaasha dagaalka iyo hogaamiyaasha dagaalka iyo janaalada dareenkoodiibaa yaa la taga yay la tagaan waxyaabahaasoo kale oo wataturkaani arrimahaasoo kale waxay uga tagaan calaa acsaabihim maskaxdooda iyo maankooda aswa atharin raad ama saameynta ugu liidata oo ugu xun midaasoo laa yabqaa lahum uusan u hadhin nimankii markay taasoo kale ku dhacday intay jaah wareersadaan bacda daalika markaa kadib ilaa hamu najaati bianfusihim inay ka fikiraan sidii dadka madaxda abal horta lagu badbaadin laha bal madaxda ha la badbaadiyo marka madaxda laga daadgureeyaa meesha hadda khatar markay timaado madaxda ayaa la badbaadiya mant halka oo rasuulku khatartii isagu waajahayay haadihi tantadu min annaaxiya alqiyaadiya alcaskariya alkhaalisa markaan ka hadlayno un waay dhinaca military ahaan iyo tactica military oo keli a marka laga hadlayo dad badan oo arrimahaas wax ka qoray oo jenaraalo ah oo cilmi culumta caskariga ku takhasusayna way jiraan oo waxaanuu sheekha sheegay iyo ka badanba sheegay haadihi tani min annaaxiya min naaxiyati alqiyaadati alcaskariyati waa marka laga eego hogaanka military alkhaalisati ee badaxa le oon wax kale lagu dardarin nabadnimadii iyo waxsaas laga saaro meesha amaa min nawaaxin ukhraa dhinacyo kale haddaan ka fiirino fa innahu rasuulka istataaca wuxuu awooday bi hadihi alghazawaati waa istiraatiijiyadii tani marka istiraatiijiyadii ujeedooyinka fog ee laga leeyahay dagaalka ilaan dagaalkan rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu hogaaminayey muxuu ahaa ujeedooyinka fog ee laga lahaa maxay ahayd waxay ahaayeenoo keliya ta quraysh iyo iyo iyo yuhuud iyo reemiyigii oo hortaagnaa dacwada islaamka in laga wareejiyo un wax kale oo laga lahaa ma jirin dan kale oo laga lahaa ma jiro dan kale uu islaam dagaal ka leeyahayna male in la difaaco dhulka muslimiinta iyo dadka muslimiinta in la difaaco iyo cid markaas intay isa soo abaabushay dadka diintooda ishortaagaysa oo ama dan diin haystay dad is muslimiin ahaa oo dhahaya diintii haddaydaan ka bixin waa idin dilaynaa ama dhahaya dadkii diinta lama gaadhsiinayo in kuwa laga wareejiya bas a loo dagaalamaa ujeedo kale oo laleeyahay male qofkii ujeedo kale la yimaada waxa weeyaan isaga jeebkiisa isagaa ka jawaabaya ma ahayn kuwii nabiga laga soo gaadhay ma ahayn sala allahu caleyhi wasalam maxaa jira cid allaale ciddii islaamka qaadata waa laga daynaya xabad dagaal dambe oo lala aadayay ma jirto iyo ciddii aan dagaalamayn xataa islaam haddaynan qaadanin ciddii aan kula dagaalamaynin oo nabad qaadata haadihi tantadu een hadda kasoo sheekaynay min anaaxiyati min naaxiyati alqiyaadati alcaskariyati waa marka la iska taago dhinaca hogaanka hogaanka caskareed alkhaalisati ee badhaxla amaa min nawaaxin ukhraa dhinacyo kale haddii aan ka egno fa innahu rasuulka istataaca wuxuu awooday bi hadihi alghasawaati duulimaadkan wuxuu ku awooday fard alamni wa basta salaam fard alamni amni oo dagaal la-aan ah wa basti salaami iyo nabad in lagu baahiyo meel kasta wa idfaa'i naari lfitnati fitnada dabkeeda oo la damiyo wa kasri shawkati alacdaa'i cadowgii islaamka ee saddexda ahaa xooggooda iyo cududooda oo la jebiyo fii siraaci alislaami waalwathaniyati legdankii u dhexeeyey islaamka iyo wathaniyada iyo wa iljaa-ihim in lagu qasbo ila almusaalaxati inay heshiis qaataan iyo wa takhliyati sabiili waddada inay banneeyaan oy ka wareegaan waddadan ay dadka ka hortaagan yihiin islaamka oo linashri dacwati dacwada islaamka si loo faafiyo oo loo fidiyo oo loo baahiyo jidkan ay ku gudban yihiin inay ka wareegaan waa ujeedada istaraatiijiga ee fog ee laga lahaa dagaaladan kamaa sidii istataaca uu u awooday rasuulku anyata dagaalkaa lagu ogaanayaa isagana an yatacarafa in la kala garto oo uu kala garto cala almukhlisiina kuwa ay ka dhab tahay diinta iyo jihaadka iyo islaamnimada iyo iimaanku ay ka dhab tahay oo min asxaabihi asxaabtiisa ka mid a minman qolo in lagu ka ogaado qoladaasoo huwa isaguba yubtinu caloosha ku haysta an nifaaqa gaalnimo oo wa yudmiru qarsanaya ay u qarsoon tahay nawaasica alqadri waalkhiyaana dhagar iyo khiyaano maaragtay dareenkeed iyo iyo iyo waabaydeed sita nawaasic gufaacada alqadri khiyaano alqadri dhagar iyo walkhiyaanati khiyaano kuwa sita ee munaafiqiintaasi u ogaada dhinaca kale waqad ansha'a rasuulku wuxuu barbaariyey daa'ifatan koox aan yarayn koox kabiiratan oo weyn weyn oo min alquwaadi abbaanduulayaal dagaal ah ama hogaamiyayaal dagaal ah alladiina kuwaasoo laaquu la kulmay markii dambe bacdahu rasuulku markuu geeriyooday kadib alfurs dowladii weyneed ee reer faris iyo waruumaana iyo nimankii reer rooma fii mayaadiini alciraaq goobaha dagaalka ee ciraaq iyo washaam shaam kula kulmay oo fafaaquuhum ka sara maray dowladihii waaweynaa ee soo jireenka ahaa way ka way ka sara mareen fii takhtiiti alxuruubi dagaalada qorshaynteeda dagaalada qorshayntooda ayay uga sara mareen wa idaarati dafati alqitaali iyo dagaalka shukaantiisa maamuladeeda ayay uga sara mareen xata istataacuu ilaa ay ka awoodaan hogaamiyaashii uu rasuulku barbaariyey ijlaa'ahum dowladaha waaweyn inay ka raraan min ardihim dhulalkii carabta ay xoogga ku haysteen ama dhulalkoodiiba dhulkoodii wa diyaarahum guryahoodii iyo wa amwaalahum hantidoodii oo ahayd min jannaatin beero beero waaweyn oo geedmidhood nooc walba ay ku yaallo ay ku yaalliin iyo wa cuyuunin iyo ilo biyo oo durduraya wa suruucin iyo dalag iyo wa maqaamin kariimin aayadda qur-aanka ayuu soo istishaadsanaya wa maqaamin kariimin iyo meel lagu nagaado oo sharaf badan iyo wa nacmatin barwaaqo oo kaanuu ay ahaayeen fiiha barwaaqadaas faakiina kuwa ku raaxaysta yaa laga wada qaaday kamaa sidii istataaca uu u awooday rasuulku sala allahu calayhi wasalama rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam bifadli haadihi alghasawaati duulimaadkan iyaga ah daraaddood an yuwafira in uu siiyo uu u diyaariyo assukna meel ay degaan wal arda dhul ay ku noolaadaan waalxirafa waxyaaba ay ka shaqaystaan waalmashaaqila iyo waxyaaba ay ka shaqaystaan lilmuslimiina muslimiinta uu ugu abuuray xataa tafasaa ilaa uu rasuulku ka takhalluso min kathiirin wax badan oo min mashaakili laaji-iina dadkii soo qaxay ee soo hijrooday dhibaatooyinkii haystay ah alladiina kuwaasoo muhaajiriinta baa hadda laajiin laga wadaa muhaajiriintii soo hijrootay alladiina kuwaasoo lam yakun lahum uusan u sugnaanin iyaga maalun hanti walaa daarun iyo meel ay degaan midda waxaa kaloo u diyaariyey uu ka helay wahaya-a wuxuu diyaariyey rasuulka asilaaxa hubkii lagu dagaalamayey waalkuraaca iyo fardihii waalcuddata iyo qalabkii dagaalka iyo wanafaqaata sahaydiina waa laga diyaariyey xasala wuu helay rasuulku calaa kulli daalika intaasoo dhan min geyri an yaquuma isagoo aan samaynin bimithqaali daratin atam ama dhuudhicaso wax la-eg oo min adulmi gardarro ah waaltuqyaani xadgudub ah waalbaqyi xadgudub ah iyo waalcudwaani iyo xadgudub ah waa isku wada midin calaa cibaadillaahi addoommadaha ilaahay uu ku xadgudbay midna uusan samayn waxaa kaloo intaa ka sii daran waqad hayara rasuulku wuxuu bedelay aqraad alxuruubi ujeedooyinkii laga lahaan jiray dagaalada iyo wa ahdaafihaa iyo bartilmaameedyadii ay bartilmaameydsanayeen dagaalada loo geli jiray wixii loo geli jiray dagaalada wixii loo geli jiray na waa bedelay rasuulku sala allahu calayhi wasalam dagaalka sababta loo galo waqad hayara wuxuu bedelay rasuulku sala allahu calayhi wasalam aqraad alxuruubi dagaalada ujeedooyinkooda ujeedooyinka loo galo iyo sababaha loo galo iyo ahdaafaha iyo bartilmaameedyadooda allatii kuwaasoo kaanad ahayd dagaaladu kaanad ahayd tadarimu mid hurta naarul xarbi dagaalka dabkiisu ay huri jirtay liajliha daraaddeed filjaahiliyati islaamnimada ka hor fa baynamaa waqti kaanat ahayd alxarbu dagaalku islaamnimada ka hor waxay ahayd cibaaratan waxay jili jirtay ay u taagnaan jirtay cibaaratan waxay u taagnaan jirtay oy tusaale u ahayd can innahbi boob in wax la boobo ayaa loo dagaalami jiray u fiirso in wax la boobo waasalbi in wax la furto waalqatli dil waaligaarati in dad la yska baabi'iyo la weeraro waaldulmi gardarro waalbaqyi xadgudub waalcudwaani iyo xadgudub waa isla mide iyo wa akhdi thacri aargoosasho waalfawsi bilwatri in cadowga la gumaado oon waxba laga reebin ujeedadu waxay tahay waa dilka naftiisa wa kabti daciifi iyo ka tabarta yar oo la dullaysto kabtigu waa dulli la dullaysto wa takhriibi alcumraani dhismayaasha oo la kharibo wa tadmiiri lbunyaani dhismayaasha oo la dumiyo labadan waa isku mid uune wa hadki xurumaati nisaa'i haweenka xurmadooda oo lagu dhoobaysto naagahoo la kufsadaa laga wadaa iyo walqaswati naxas naxariis darro bidicaafi dadka tabarta daran naxariis darro lagula kaco walwalaa-idi iyo naagaha wixii ciyaalka dhasha walwalaa-idi kuwa hadda dhasha iyo wasibyaani iyo caruurta iyo wa ihlaaki alxarthi wax alla wixii dhir ah oo taagan oo la baabi'iyo wanasli iyo wax alla wixii maaragtay nool oo xoolo ah mood iyo nool baa markan la yidhaahdaa wax alla wixii ah bar iyo beerdhe maya mood iyo nool maaha tani wa ihlaaki alxarthi in la halaago wax alla wixii beer ah wanasli iyo wixii bar ah xoolaha soomaalida marka loo qaybiyo waxay u qaybsadaan mar waxay u qaybsadaan mood iyo nool marna waxaa loo qaybiyaa bar iyo beer marka bartiina waxaa weeye waa nasliga xarhigana waa beerti iyo walcabathi in wax lagu ciyaaro walfasaadi fi lardi dhulka in la fasaadiyo fi ljaahiliyati intaasay ahayd ujeedooyinka dagaalku intaasay ahaan jirtay waqtigii jaahiliyada haddana rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyo islaamku muxuu ka dhigay id saarat waxay ahaatay hadi lxuruubu xuruubtani fi lislaami islaamka dhexdiisa maxay noqotay jihaadan jihaad fii taxqiiqi ahdaafin jihaad nafta la jirabayo oo ilaahay darti loogu dhowaanayo oon ujeeddo kale laga lahayn oo ay tahay ujeeddada laga leeyahay fii taxqiiqi ahdaafin ujeeddooyin in la gaadho ujeeddooyinkaasoo nabiilatin sharaf badan iyo wa aqraadin ujeedooyin saamiyatan oo sarraysa iyo waqaayaatin yoolal maxmuudatin oo la mahadiyo kuwaasoo yactazu bihaa uu sharaf ku gaadho almujtamacu alinsaani bulshaweynta caalamku ma aha muslimiinta oo keliyeed fii kulli zamaanin waqti kasta wa makaanin iyo meel kasta faqad saarat ilxarbu dagaalkii waxay noqotay jihaadan jihaad oo waxay noqotay fii takhliisi alinsaani qofka bani aadamka in lagu xoreeyo min nidaami alqahri maamulkii gardarrada min nidaami alqahri waalcudwaan maamulka iyo dowladnimada gardarrada iyo maxaanku idhaahdaa amar ku-taaglaynta amar ku-taaglaynta iyo gardarrada in qofka laga xoreeyo oo loo raro ilaa nidaami alcadaalati maamul iyo nidaam ku salaysan cadaalad iyo garsoor iyo sinaan wa nasfi iyo garsoor sinaan iyo cadaalad iyo nasfi waa taas min nidaamin in laga raro maamul maamulkaasoo ya-kulu uu cuno fiihi maamulka dhexdiisa alqawiyi ka xooga badani addaciifa ka tabarta yar uu cuno ilaa nidaamin nidaam in loo raro nidaamkaasoo yasiiru uu noqdo fiihi nidaamka dhexdiisa alqawiyi ka xooga badani daciifan mid tabar tabar daran uu noqdo xataa yu'khada minhu xaquh xataa yu'khada ilaa laga qaado minhu isaga xaqii uu qaatay iyo gardaradii laga qaado oo wasaarad waxay ahaatay ujeedadii dagaalka loo geliyay jihaadan fii takhliisi almustadcafiina kuwa laga awooda badan yahay in la xoreeyo marka waaba kan waxyaabaha allah subxaanahu wa tacaala uu yidhi hala dagaalamo waxaa la yidhi wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaahi wamaa lakum maxaa idinku dhacay oo laa tuqaatiluuna aydaan u dagaalamayn fii sabiili illaahi ay fii iclaa'i diin illaahi yooy diinta ilaahay koryeelideeda aydaan u dagaalamayn oo maxay tahay diinta ilaahay koryeelideeda waxa weeye dad awood leh awood milatari mid dhaqaale mid maamul oo diidan in diinta islaamka la faafiyo dadka la gaadhsiiyo dacwada islaamka ruuxii qaata dilaya saas kuwaas weeye jihaadka fii sabiilillaahi duu taa weeye fii sabiilillahi insaan loo fahmaa la rabaa waa cid awood milatari mid siyaasadeed iyo dhaqaale u adeegsanaysa inaan dacwada ilaahay dadka la gaadhsiinin kow taas fii sabiili illaahi iyo wa fii sabiili taxriiri almustadcafiina inaad xoraysaan kuwa loo awood sheegtay oo min alrijaali rag ah walnisaa'i haween ah walwildaani dhallaan ah alladiina kuwaasoo yaquuluuna odhanaya rabbanaa rabbiganayow rabbiganow akhrijnaa naga bixi min haadihi alqaryati magaaladan aldaalimi ahluhaa uu dadkeedu daalimiinta yahay wajcal lanaa allow noo yeel min ladunka agtaada waliyan mid noo gargaara adiga mid noo gargaara oo noo hiiliya wajcal yeel lanaa annaga min ladunka agtaada nasiiran mid noo hiiliya waa isku mid marka marar badanna waan ku celinay ujeedo islaam u dagaalamo waxaa lagu soo koobi karaa saddex uu islaam qori u qaato waxa weeye fii sabiili illaahi waa midda hore oo maxay tahay fii sabiili illaahi waa cid diidan in diinta islaamka dadka la gaadhsiiyo oo xoog adeegsanaysa intaa laga wareejiyo iyo dad muslimiin ah oo la gumaadayo oo lagu gumaadayo diintooda oo la rabo diintooda in laga saaro oo waa mustadcafiintan hadda la sheegi qodobka saddexaadna waxaa weeye baydatulmuslimiina dhulka muslimiinta oo lasoo weeraray oo jihaadi dafci baa la yidhaha kaa difaaca wasaarad waxay noqotay haddana dagaaladii uu rasuulku gelayay jihaadan jihaad bay noqotay oo fii tathiiri ardi illaahi dhulka ilaahay in laga maydho laga maydho oo laga daahiriyo min alqadri khya min alqadri dhagar waalkhiyaanati khiyaano iyo walithmi dembi iyo walcudwaani gardaro ilaa basti lamni dagaal la-aan iyo amni oo la baahiyo wasalaamati iyo nabadgelyo wara'fati iyo turid waraxmati naxariis alra'fati turis iyo waraxmati naxariis iyo muraacaati alxuquuqi in la ilaaliyo xuquuqda iyo walmuru'ati sharafta kamaa sidii sharaca uu u jideeyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam lilxuruubi dagaaladana wuxuu u jideeyey qawaacida mabaadi ama tiirar shariifatan oo sharaf badan kuwaasoo alzama uu ku waajibiyey attaqayuda bihaa in la isku dabro in la isku dabro oon xaggaa iyo xaggaa toona loo dhaafin calaa junuudihi ciidamadiisa uu ku waajibay inay isku dabraan iyo wa quwaadiha iyo ciidamada baanduulayaasheeda iyo madaxdeeda walam yasmax uma ogolaanin rasuulku sala allahu calayhi wasalam lahum ciidamadiisa iyo hogaamiyaasha dagaalka al khuruuja inay ka baxaan canhaa mabaadi'daas bixaalin marnaba rawaa sulaymaan wuxuu wariyey ibnu burayda can abiihi wuxuu ka wariyey qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa idaa amara idaa amara amiiran idaa amara hadduu madax uga dhigo amiiran mid madaxa calaa jeyshin ciidan aw sariyatin ama olo ilaalo ama olole awsaahu wuu u dardaarmi jiray fii khaasatihi gaar ahaantiisa qofkaas amiirka wuxuu u dardaarmi jiray bitaqwa allaahi casa wajalla inuu ilaahay ka cabsado maxaa jira ninku hadduu xoog leeyahay uu ciidan wato ciidan markuu wato uu xoog leeyahay uu dadka ka xoog badan yahay wuxuu halis u yahay in uu dadka gardaraysto ayuu halis u yahay waxyaabahan waayahan maqla waxaa ka mid a waxaa la yidhaba- waxaa la yidhaah nin qori haysta arsaaqdiisu ma xisaabsana nin qori haysta arsaaqdiisu ma xisaabsana maxaa jira ninku rabow dhici ilaan dadkiibuu ka xoog badan yahay marka waa taatuu rasuulku la dagaalami uu leeyahay "Ila- ilaahay ka- ilaahay ka cabso iyo waman macahu cidda la jirto oo min almuslimiina muslimiinta ana khayran wanaag ayuu u dardaarmi jiray uma markaa kadib qaala rasuulku wuxuu dhihi jiray uqsuu duula bismi illaahi alla magaciisa fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisana u duula qaatiluu la dagaalama man kafara billaahi qofkii ilaahay ku kufriya oo dadka u diidaya in dacwada is- islaamka la gaadhsiiyo la dagaalama uqsuu duula walaa taqluu waxba ha bililqaysanina walaa taqduruu cidna ha dhagrina walaa tumathiluu dadka ee aad dishaanna ha fool xumaynina oo maaragtay ha googoynina walaa taqtuluu waliidan ilmo dhalaana ha dilina xadiidka dheer iyo haweenka iyo odayga iyo dadka aan idinla dagaalamayn oo idin iyo intaas oo idin wa kaana waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam ya'muru kii amra bitaysiiri in wax kasta la fududeeyo oo fudaydka la qaato wayaquulu idhaa yasiruu fududeeya walaa tucasiruu ha adkaynina wasakinuu dadka dejiya walaa tunafiruu ha didinina dadka wa kaana waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam idaa jaa qowman hadduu qolo u yimaado bileylin habeen hadduu u yimaado lam yuqsi- lam yuqir calayhim weligii ma weerari jirin xataa yusbixa ilaa waagu uu ka baryo oo bal arko bal inay tukanayaan iyan kale ruux tukanaya miyaa yaa la weeraraaba wanaha wuxuu reebay rasuulku ashadda nahyi nahyi kii ugu daraa wuxuu reebay can itaxriiqi fi nnaari in dab wax lagu gubo kow waxaa kaluu reebay wanaha can qatli sabri ruux hadda waxaa la yidhaahdaa addami lbaarid baa la yidhaha qatli sabri waxaa la yidhahda dami lbaarid ruux aan dagaal ku jirin oo isdhiibay in la dilo waayo qatli sabri waa sida ruux isba dhiibay maxaa u dilay wa qatli nisaa'i haweenka in la laayo wa darbihinna in la garaaco wanaha wuxuu reebay can innahbi xoolaha in la boobo xataa qaala ilaa uu ka yidhaahdo ina nuhba boobku laysad maysan ahaanin biaxalla midka xalaalnimo badan min almeytati bakhtiga wanaha wuxuu reebay rasuulku sala allahu calayhi wasalam can ihlaaki alxarthi wannasli in maaragtay beer iyo bar in la baabi'iyo la halaagana wuu reebay wa qaci alashjaari dhirta in la gooyana wuu am in wuu diiday wuu nahiyey dhirta in la gooyo in dhirta la gooyana wuu reebay rasuulku ilaa ida shtadat inay daraato alxaajatu baahi ilayha loo qaba maahan oo walaa yabqa uusan hadhin siwaahu in geed la gooye maahana sabiilun jid kale uusan hadhin wa qaala rasuulku wuxuu yidhi cinda fatxi makata markuu markuu maka furanayay laa tujahizanna calaa jariixin mid dhaawac ayaan la israacinin dhaawac yaan la israacinin yaan la dhaawac tirin walaa tatabicanna mudbiran nin iska cararayna waxba yaan la raacdaysanin walaa taqtulna asiiran mid maxbuusana yaan la dilin wa amdaa wuxuu rasuulku meel mariyey uu oggolaaday assunnata dhaqanka ah bianna safiira ergada laa yuqtalu inaan la dilin way jiri jirtay rasuulkuna wuu oggolaaday wuu meel mariyey wa shaddada wuxuu aad iyo aada u adkeeyey rasuulku fi nahyi reebitaan uu reebay can qatli lmucaahidiina dad heshiis lala galay oo muslimiinta heshiis kula jira in la dilo kuwaasna wuu adkeeyey xataa qaala ilaa uu ka yidhaahdo man qofkii qatala dila mucaahidan qof muslimiinta heshiis kula jira qofkii dila lam yurix ma ursa ma uriyo raa'ixata aljannati jannada carafteeda ma helo wa ina riixaha jannada carafteedana la tuujadu waxaa laga helaa oo laga dareemaa min masiirati arbaciina caaman meel afartan sano loo socdo ilaa gayri daalika waxaan intaas ahayn oo min alqawaacidi mabaadi ah annabiilati ee sharafta badan allatii midaasoo taharad ka maydhay alxuruuba dagaalada min adraani aljaahiliyati jaahiliyadda uskageeda iyo wasakdeeda ka maydhay allati xataa jacalataa ilaa ay ka dhig ilaa ay ka dhigto jihaadan jihaadkaasoo muqadasan oo ah mid maxaan ku idhaahdaa xumaan oo dhan ka dharla wallahu subxaanahu wa tacaala aclam